dadka shacabka soomaaliyeed ee xoololeydi ay degan yihiin oy doonayeen xoola inay ka qaataan ay ugu magacaabeen shako shakaan idinka qaadayna ay ku leeyihiin ayagoo fara badan oo xarka wata oo doonaya inay geel ka xirxirtaan ayay tageen meeshaas dadkii reer baadiyaha arrintaay samaynayeen bay u adkaysan waayeen waxayna u qayshadeen ciidamada maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed ee ka agdhowaa bay u qayshadeen saacado badan baan usii soconay meesha laysku dagaalay waxay ahayd meel la yidhaahdo urungu baa la yidhahdaa urungu urungu waxay u jirtaa dhowr kilomitr bay u jirtaa ilaa toddoba kilomitr waxaa khasaaro oo ka dhashay meeshaas waxaa khasaaro oo ka dhashay shabaab oo ku guulaysan waayey sakadii ay sheegayeen iyo xoolihii ay rabeen inay qaataan ku guulaysan waayey oo ciidamada maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ah isku dhinaca oo xeolaha iska lahaa oo difaacanayay ay iska caabiyeen ayaa waxay sameeyeen goortii la baacsaday xoolihiina laga dhex bixiyey la isuguna tegay waxay sameeyeen miino yar bay meel dhigeen miinadaasina waxay keentay khasaaro yar oo aan aan maxaan ku rahdaa deero ku talagalay inay dhintaan bay dhibaato u geysatay